wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jardiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocacola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay waa sheeko aada cajiib ah oo ku saabsan in derbi jief ku noqday waddan aan waddankiisii ahayn isla markaana calabku isku geeyay haweeney caankaa waddan aan ahayn wadankii markaasi uu ku noolaayo uu derbi jiifka ku ahaa waxaynu eegi doonaa sida ay ku kulmeen waayihii uu ku sugnaa iyo weliba sida ay noloshiisa isu bedeshay iyo weliba iyo weliba dhinaca sugaantaynu ka eegi doono sidoo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka caawa ka madhnaan doonin oo aynu ku wada caweyn doonaa haddaan shani iri shifaa tahay imika shani iyo shida tahay oo haddaan shani kugu shabihi jiray shakalay amanta shugi jiray shaqlane caashaqan shixnidi jiray waxaan sharaxabaa shil buu galayay shaqlani caashaqa shixnidi jiray barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi usii fogayn qaar ka mida warbaahinta ugu tunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda sheegakooyinka la yaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sida ay isku heleen dadkii aada uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waayo aada u kala fog islamarkaana aan isa soo gaari karin hase yeeshee uu markaasi calabku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiisa yeelatay kadib markii haweenaydu ay buugga qisadooda kaga warramaysa qortay islamarkaana ay dunida la wadaagtay iyadoo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa islamarkaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagi doona waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan emy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay ee dalka holland habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jardiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocacola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in toddobadii oo toban daqiiqa la oo fiidnimo inay tahay waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaama si toosa unbuu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxbuu weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka derbi jiifkaa amaba ay dee dantu ciisho iyo banaanada fadhiyaan ninkan derbijiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana ha ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay ee dadka derbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay garanayada waa kuwa is arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay dabcan niyaddaba kumay haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka ee saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yidhi toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid ah siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin oo nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba labaatan daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiioo isbedelay oo dharkii soo meyrtay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii markaa way wada fariisteen way sheekaysteen ilaa lix saacadood ay wada joogeen way socsocdeen cashay wada qaateen kadib ayay kala tageen
dabcan dee magaalay wada joogeen fursaddaasuurada isagiina filaynin iyadiina aana filayn bay isku heleen oo dee kulan baabay dambe yeesheen su markaa xidhiirkooga uu kusii socday xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay wuu markii ay ismacsalaameyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco treinka uu tikitka ku goostay sidii ayuu ku tegay magaalada vienna ee dalka austeria oo xilligaas ay emy ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo taleefonkeedii soo dhacay mise waa vika cula wuxuu yidhi waa vik waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka austeria iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi waayo cabdiqadir dee may filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo vienna uu kaga daba tegay waddanka austeria waa kaa la kulmay waa kuwaa dib isu arkay dabcan siday ku warrameen de iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo dee guur baa dhex maray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jief ay guursato gabadhani dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin weliba laba ka mida saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homelesska ama derbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixrayba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ayay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meelu u shaqo tagay waagaag de ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol derbi jief buu ahaa marka ma noloshii derbi jiefkunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxbaa iska bedelay cabdixakiin ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yara shaqo fiicnayd kana dhaqaalo roonayd oo waa qof aqoon leh oo faamil aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagiina ischool ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka lix sano ayay ku qaadatay inuu iskuolkii dhammeeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxaa isku dhaleen laba caruura oo mataano ah iskuolkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday oo ninkii darbejiifkaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yaro noqono walaad wax ka yaro taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka sweden waxay ku hadashaa shan luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa waynu usoo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derbajiifiyo noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiib wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aada usoo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aada usoo jiidatay waaya ugu dambeyn haddaan ku weydiye cabdiqaadir ninkani waa ninkaa dee kartidaa iyo dee tayadaasi ay ku jirtee dee mechanical engineerkaba noqday dee waayihii iyo dantuna ay ciileen markii hore siduu ku noqday derbijiifninkani ma waxuu doortayba mise wax noloshuun ay ay ula gashay ninkan vik waxa uu ku noolaa dalka canada wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa oo tawin trag ayuu waday xoogaha lacaguu urursaday marka wuxuu is yidhi bal xoogaa dalxiis aado caalamka soo mar isagoo yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go-een markay halkaas kaga go-eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo darbijiif ku noqday cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go-aan waxaa laga yaabaa inaan isu soo qaylino soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go-aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u gelaysaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin darbijiif ah oo dawarsada
cabdiqadir aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaya inaad barnaamijka nagala qayb qaadato islamarkaana aad sheekadaasi aadka u xisaab badan nala wadaagto adigaa mudan shirwac waa hagaag dhegaystayaal waayaha adduunkaasaa isu bedbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mida bulshadu ay aalaaba eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato hase yeeshee marka aad sheekadan oo kala maqasho gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisu isu beddeshay soo waayaha ninkaasi muu ahayn uun in dantu ay ciishay oo uu raadinayo fursad uu noloshiisa dibu habayn ugu sameeyo bal hadda dhinaca heesahana aynu eegno haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdirasaaq anshax kaasi oo uu kaga hadlaya hanaqaadka geediga fankiisa waxaana uu fanaanku magaalada hargeysa ugu warramay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga halkii inooga sii anba qaadi doonta bal dhinacan mar kale aynu jaleecno dhinaca heesa hadaad iskeed qaato kulaylinta kulaylka aynu ku yara daarna hiitarka heestaad noo soo qabanaysa horta kuleelka inkastoona ku badnayn waatan marmar dee ay iska waajibtahay in la yar xanaaqo aada iyo n macnaha si lagu xisaabtama tahe wax kala ma aha shakaal baa jirta iyaduna haye haddaan shan iri shifaa tahay imika shani iyo shidaa tahay oo haddaan shani kugu shabihi jiray shakalay amanta shubi jiray shaqlane caashaqaan shixnidi jiray waxaan sharaxabaa shil buu galayay shaqlane caashaqaan shixnidi jiray waxaan sharaxabaa shilbuga galaye galaye Ah, een, waxaa lahaa erayadeeda abwaan shilaale haye
laxankeedu waxaa islahaa ustaad een, aad igu qaaliya caftax tacabir een, ayaa lahaa boqorkii codka haye ee qarniga iyagaan ugu magac darnay een, muusigeeduna ciiltiro ahaa
haddaan shalay idhi shafaa tahay iminka shani iyo shidaa tahay haddaan shani kugu shabihi jirin shakalay amaan baan shuli jiray shaqlani caashaqaan shibniri jiray waxaan sharaxa waa shil buu galay shaqlani caashaqaan shibniri jiray waxaan sharaxa waa shil buu galay Haye shirisla shaaximay washabkaareeg hoday shishadu lagu sheegay aanu sheegay shaxdad dabano shareer amuur shuqubay kaye daxaan iyo shilis la shaaximay washabkaareeg hoday shishadu lagu sheegay aanu sheegay shaxda dabano shareer amuur shuqubay kaye kaye siddeed baxaye hasharata mine oh siddeed baxaye hasharata mine shalay maaye shandada guro oo نعشرع حذر شروري تشرع حذر شروري شدد بحي أشرت مني أح شدد بحي أشرت مني شليني ماي شدد قرأ نشرعه حضر شرور تشرعه حضر شرور
waxagaag anshax gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa een fursadii ugu dambeysay iyo heesta ugu dambeysad weliba usoo xulayso een dhagaystayaasha iyo adigoo ka faaidaysanaya fursadan qaaliga ah ee aadna siisay anagoo kaaga mahadcelinaa laftarkeegu een ixtiraamka aada noo muujisay iyo sidaad barnaamijka noogala qeyb qaadatayba een fariintaad halkan ka marnayso ee fanaaniinta iyo bulshada u marnayso maxay tahay waad mahadsanta isaga ee, fanaaniinta Mhm.
midhan baan odhan lahaa haye een, wax dhaliila kama hayno fanaaniintii naga horreeyey haye laakiin jiilkayaga Mhm.
ee, wax walba banaanka yimaadeen haye maadaamuu meediyuhu awood batay ee, waxaa timidee hadli kara waa haysi karaa Mhm.
ee, intaan odhan lahaa waxa weeye maadaama uu yahay waxaan dhaxal fanku iyo sugaantu waa dhaxal macnaa wax haraya weeye Mhm.
oo maanta hadday wax xun nooga tegi lahayn kuwii hore ee annaguna halkoodii baan kasii wada lahayn sax laakiin noogumay tegin Sax.
oo sugaantu waa waxa weeye waa dhaxal marka waxaan odhan lahaa aynu isku dayno kuwa inaga dambeeya inaynan waxa weeyaan jid xun iyo taariikh xun inaynan uga tegin waynaanu horseedin Mhm.
sax een heese talantaaliya ma jiraa oo aada fanaaniinta la qaado
haa farxiyo fiska ka mid ah Mhm.
een, heesan wada qaadnay baa jirta Mhm.
ee, waxaa sameeyey berya awara sameeyey laxankeedana cabditax mukhtaar baa lahaa muusigana waxaa lahaa mawli xasan faarax heestaasaynu ugu soo xullaa dhagaystayaasha haa Mhm.
taasayna ugu soo xidhayna waxkaag aada iyo aada baad umahadsan tahay cabdirasaaq anshax waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga ee aada na siisay anaga iyo bahda v o a iyo caweyska washington iyo dhageystayaashuna in badanna codkaaga iyo heesahaaga kala duwan mawjadahaaga badweynta heesaha ku raaxaysteen baan filayaa aada baad umahadsantay walaal sidoo kale wadata kale aad baad mahadsan tahay adaa mudan
naftaada anigoo habaaya anoo kugu hadraabiki ayaha igu hawl badnaato oo ah igu hawl badnaato hadalkayo waanadaada halkaasa igu caddaato huqdaada igu bannaate Siden ku hayn kara, o an ku hayn kara, siden ku hayn kara haye. Hadalkayo waanadaada, halkaasa aygu caddaato huqdaada, aygu bannaate, siden ku hayn kara, o an ku hayn kara, siden ku hayn kara haye.
naftaadaan u hagaayine anuun cashaqaahin maamin haddaan kugu hawl badnaado naftaadaan u hagaayine anuun cashaqaahin maamin haddaan kugu hawl badnaado ribasha aan kugu abuuray ibriyana ku haneeli waayey danteenna tinamaan hallayne waxba ah ina kala hortaagan danteenna tinamaan hallayne waxba ina kala hortaagan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo taynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
hirtaya joogta muran iyo hiifan hiifan dhammaanay nolosha kuma sii hagaagto qofnan baan doonayaaye yaadii hogaami weyday qofnan baan doonayaaye yaadii hogaami weyday
anigu waan kula hayaayo walaal waan ku aaminaayo runtii waan ku hawayne adu haatif haddi ku dhawaaqo hubaal mala awaad rumayne hubaal mala awaad rumaystee anigu waan kula hayaayo walaal waan ku aaminaayo runtii waan ku hawayne adu hatif hadi ku dhawaaqo hubaal mala awaad rumayse hubaal mala awaad rumayse